hay-adda maareynta masiibooyinka ee qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo duubabka dhaqanka beelaha soomaaliyeed ayaa kulan muhiim ah la yeeshay kaasi oo diiradda lagu saarayay sidii loo xalin lahaa colaadaha sokeeye ee ka jira qaybo ka mid ah dalka kulankaani oo loogu qabtay goob nabadeed oo dhexdhexaad ah waxaa xoogga lagu saarayay sidii wadahadalo joogtaha loo abuuri lahaa loona xoojin lahaa doorka duubabka dhaqanka ee xalinta khilaafaadka ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle waxuuna sheegay in duubabka dhaqanka yihiin furaha ugu weyn ee xalinta colaadaha sokeeye maadaama ay leeyihiin awood ay beelahooda ugu gudbiyaan fariimaha nabadda
dardaaran waa naga kartaa laftikeeda waa la dhiman karaaya maanta macnaha waxaa waaye arka macnaha maydin soo gaarsiiye iga tah maxaa yeelay xaaladda dalka soomaaliya xaaladda dalka soomaaliya waa la hadlay siyaasi waa la hadlay culimo waxaa ii dhimay waxaa ii dhinay duubabka u malayn maayo duubabkii soomaaliya maanta wax loo sheegi lahay inay qofu ka maqan tahay aada iyo aadan ugu faraxsanahay waana idin soo gaarsiiyey allahuma fashhad inaan idin soo gaarsiiyey inay xaaladda soomaaliya khatar ay ku jirto jiritaanka soomaaliyeed ayaa khatar ku jiro adduunyadii waa isbedeshay cimiladii waa isbedeshay abaartii la arki jiray inay toban sano gaarto waa soo jarantay shan sano laba sano hadda maanta hal sano ay dhex maraysaa hal sano gudaheed inay abaar ba-aanuna jirto fatahaadna dhacdaa suurtagala ummadda soomaaliyeed waxaan maalinta maraynaa dadka aada madaxda u heedeen afar milyan dad ku dhow oo ka mid a inay yihiin dad barakacayaala oo magaalooyinka kismaayaa tegaysaa waxaa daasan magaalada kismaayo iyo dadka barakacayaasha dadka barakacayaasha badan magaalada muqdisho waad ogtihiinoo hadda hal dhinaca kale waxaa madasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda sodma axmed cabdi aadan ayaa duubabka dhaqanka ku booriyey doorkooda ku aadan nabadeynta ka soomaalida hogaankeedu waa hogaanka dhaqanka waxa kale siyaasadda iyo way kasii farcamayaan iyo wixii kale mar haddaad tihiin hogaankii ummadda soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay waxyaalahaas ummadda soomaaliyeed kusoo noqnoqday in aan qayb ka qaadanno sidii aan u xasilin lahayn u dejin lahayn masaa'ibta dadsameega ah waxaa ugu daran colaadaha iyo dagaalada iyo mashaakilaadka haddayna waana ta inoogu daran hadda ee dhibka inoogu jiran waxay keenaan qax waxayna keenaan barakac waxay keenaan dil waxay keenaan hanti burbur intaba way keenaan ta masaa'ibtaa haddii nabad waddanka laga helo oo innagu aan isnabadgelinno oo bulshadeennu isnabadgeliso oo madax dhaqameedka iyo duubabka iyo salaadiinta iyo ugaasyada iyo garaadyadu ay dowr ka qaataan arrintaa iyada ah waxaan isleeyahay wax badan oo inoo xasili lahaa ama inoo hirgeli lahaa ayaa jiri kara hay-adda sodma waxay ballan qaaday inay si dhab ula shaqayn doonto odayaasha dhaqanka si loo abuuro madal rasmi ah oo looga hadlo colaadaha iyo xalintooda